beryahan waxaa soo baxaysay arrin ku saabsan in bangiga dhexe ee soomaaliya loo magacaabayo nin ingiriisa oo la yidhaha nichol robert arintaas hore aan u maqlay bishii agosto ee sanadkii tegay dad badan oo asxaabtayda an lafteeda waxay iisoo jeediyeen bacdamaa bangiga dhexe looga baahan yahay guddoomiye banki shuruudiina waad buuxin kartaa ka qaybgal araajida waxaa la geenaya wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda ga raali ahaada kadibna liiska waxaa loo soo gudbinaya oo go-aanka lagu gaaraya nairobi oo hay-ado caalamiya ayaa ku lug lahaa layii taas horta waxyaabla ila naqatay saaxiibaday waxaan u sheegay inkastoo oo soomaali ajnabi isugu jiraan inaan booskaas u socon oo bangiga dhexe boorkiisa muddan ka mid ahay dadka bangiga ziira ka soo bilaabay markii burbur kadib aan ahayn silsiladan bangiga dadku waxay u yaqaaneen silsila weyne silsiladda waxay ka mid ahay waxaabeen la bilalqaysto waa la xaraashay mombaasaa la geeyey dibaan usoo celinay intaan boorka bangiga ahay markii dambena boorka waxaa iskayaan uga tegay oo siima wadi karin marka waxaa la ilaalinaa conflict of interest waxaa la yidhaha hay-ada kale oon u shaqaynayay iyo bangiga dhex inayna is anfacayn aan arkay inaan boorkiisa ka tirsanaado anoo ilaalinaya sharcigaas ayaan isaga tegey arrinta hadda ninkan la hadalhayo oo ingiriiska ah bal marka hore asiga muxuu ahay inaan wax iska weydiino la taliya bangi waa dhaqan kariya oo wax cusub ma aha laakiin guddoomiye bangi dhexe waxaa diidayo sharciga boqol iyo soddon qaybtiisa afar articolka koowaad aadiisa wuxuu leeyahay marka hore qofka bangiga dhexe guddoomiye ka naqanayo ma naqan kariyo qof ajnabi ah boorka bangiga wuxuu ka koobmaa lix qof shan qof oo aqoontooda lagu soo xulo oo madax bannaan weliba shuruudooda ay tahay inayna dowlad u shaqayn waa shardi inayna u shaqayn hay-ad interesigeeda iyo interesiga dowladdu ay meel iska soo galayaan iyadana waa shardiga labaad waxaa shartaas waxaa dheer guddoomiyaha bangiga dhexe ayaa lexeeyay wuxuu ka tirsaya boorka marka uu maqan yahay oo keliya ayaa waxaa soo fadhiisan karo guddoomiya ku-xeenkiisa ninkaani marka hore ma aha soomaali waa shardiga koowaad shuruudda kale waxay leedahay qof muddo labaiy toban sana inay ahaadaan filaa dhan waa inuu u shaqaynaya hay-ado maxalli ah oo soomaali ah ama dowladda soomaaliya labadaba kama soo shaqeyn qodobkaasna waa ku dhacaa mar kale waa inuu bartay waxyaabaha dhaqaalaha la xiriiro ninkan cilmiyan waxuu bartay suugaanta ingiriiska ingiriis literature meeshaana hees loogama baahno ama dhaqan in laga hadlo ama suugaan ingiriis looma baahno takhasus yaruu sameeye waa jiraa oo bartay agricultural economy dhaqaalaha beeraha waa maado kamida maadooyinka lagu barta dhaqaalaha ee laakiin maaha cilmi dhaqaale cilmi maamulla maaha cilmi financina maaha waa hal maadoo kamida culumta dhaqaalaha intaasoo shuruud oo burayso ayaa imaanayso wuxuu usoo shaqeey wuxuu kasoo shaqeeya tibid waa ognahay wuxuu kasoo shaqeeya etoobiya suudaan hay-ad bangiga adduunka waa la shaqeeyey inkastoo dadka badanaa uu yidhaha bangiga adduunka waxaan waa ka ruqsaystay oo waxaan galay benshon howlgab hadduu howlgab gala horta shaqo kale inuu soo doonto maa waa qof benshona laakiin markaad dhex gashid bangiga adduunka waxaad ogaanee in shaqada laga eriya asiga ee uuna iskiis uga tegin dhinac kale waxaa leeya wuxuu xiriir lahay soom oil and gas shirkad layidhaha iyo nin ruushoo milyoneera dad isku xirkooda dad ka shaqayn jiray ayuu ahaa waa ka shaqayn karayaa xorow u yahay laakiin conflict of interest yaa imaanaysa marka qof ka shaqeeya meeshaas dowladda soomaaliya boorka bangiga xataa kama mid naqan kariyo xubnaha caadiga iska dhaaf guddoomiye iyaduna waa culays kale oo sharciga jabinayso waxaa layidhi marka sharcigoo dhan in la bedelo si boos loogu helo beryahan dastuur iyo sharci maba lagu dhaqmayne waaba layska magacaabi kara haddii la magacaabayo wax dadkii marka araajida qortay aniga waa ka haray markaa arkay nairobi a imida markaas waa weydiiyey waxaa layidhi waa agost nin ajnabiga loo soo wada yaxay shuruuddaasba markaa arkay nin ajnabiga hadda nin la wata lama tartamay sidii eedba inaa istijaabiyaan unaan rabaa ee imtixaanka aan gale hadday saastaa kuma jiro dadkii wax xulaayay ee short listiga sameynaa laftiisa uu ka mid ahay haddana marka nin asigu dadka soo xulaayo short listiga sameeya haddana asiga ku jiro waxyaabo badanoo oo isdiidiidan ayaa iiga muuqday calcamuum bangiga dhexe qof aan soomaali ahayn ma qaban karto haddii sharcigaas la bedelaayo oo baarlamaanka la geenayo oo soo bedelayo hadda baarlamankan waa iska naqaanaa haddii la yidhaho taliyaha xoogga dalka ha laga dhiga nin shiineys waa ogol yihiin haddii la yidhaho taliyaha booliska nin keyaati ha laga dhiga waa ogol yihiin wax hadda ajnabiga laftiisa definition badan u baahan oo haddii hadda ninkan baasboor soomaaliya uu qaato ingiriisna uu wato oo ilaa kii iga horreeyaba waxuu watay sweden soomaalina waa wata maxaa laga rabaa waxyaabo badanoo weli aan la kala caddaynaa jiro laakiin sida adduunyada loo badan yahay bangiyada dhexe ee wadamada iyo taliyaasha ciidamada iyo waxyaabaha oo sirta ku saabsan oo dhan looma dhiibo xataa qof dhalasho ajnabi wato xataa hadduu waddankaas u dhashay ta labaad dadku waxay yidhahaan bangiga adduunka bangiga adduunka ka shaqeeya war bangiga adduun iyo bangiga dhexe isku shaqa ma yihiin waayo su-aashu bangiga dhexe adduunyada waxaa jirta nine functions waxa la yidhaha sagaal shaqo ee- oo bangiga dhexe u gaar ah inkastoo aniga sideed hadda ay tahay hal qodob oo kamid a oo bangiga adduunka uu qabto ma jirto isku shaqo maba bangiga adduunka lacag sooma daabaco meel uu lacag ku xareeyo oo dowlad ugu xareeyo ma qabiyo shaqooyinka laga rabo bangiga dhexe waa ka duwan yihiin bangiga oo adduunka bangiga adduunka waa bangi siyaasadeed dowlado caawiyo accounting ma laha wax ma laha dhibaatada kale oo jirto waxay tahay haddana haddii nin ajnabi aad uga dhigto ee bangiga dhexe raalli ahaado haddii bangiga dhexe nin ajnabi aad u dhiibto bangigu ama xafiisyada dowladda waxaa la amray oo sharca inay ku shaqeeyaan afka soomaaliga agaasimayaasha qaybaha joogo ma yaq- ma jiro mid yaqaano af ingiriis qaarkood asugun af soomaali ma yaqaan imiin say isu fahmaya mar kasta wuxuu u baahaya qof tarjumaad ah marka warqad kasta in loo tarjumo oo bangiga dhex marka xa- shaqada dhexda ah dokumentiga waxay ku shaqeeyaan af soomaali af soomaaliga ma yaqaan ninkaani dadka shaqaalaha oo ula contacti garaynaya oo bankiga oo shaqaalihiis ka mid a qaarkood ma yaqaanaya af ingiriis isma fahmayaan marka wax aanan aqaanin ah, meel aanan aqaanin laga raraa marka arrintaas waa ila culus tahay laakiin haddii maslaxad loo arkay hadda ciddii u aragtay inay sharciga horta soo bedesho oo oo oo sabab loo bedelan ay tahay nin ajnabiha shaqo siinaa darteed ilan macno kale oo bankiga lagu horumarina ma ah ninkan muxuu ka qaban karaa beesha caalamka ma ku qanca oo lacag may kugu siinaya nin ajnabiha bankigaaga dhex u dhiibta maya waxayba ku arkee wax daciifnima inaa bankigaagu bangi wax- bangiyo kale oo aan xiriir leenaha jiro oo ay ka qayb galaan bangi- bangiyada bangiga islaamka oo kale kamid shirkiisa markaa nin ingiriis u dirsato marka guddoomiyaasha la casuumo dhibaatooyin badana iiga muuqdo oo aniga ma aha inaan hadda cid gaara aan ku mucaaradaayo ama cid aan ku taageerayo laakiin dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca sharciga markaa ka fiiriyo culeyskaasaa igala muuqdo iyadoo intaas eh, la ogsoon yahay ninkaas inuusan eh, howlahan soo baran maxay tahay sababta soomaaliya ay sababta ay u dooratay u doorteen waxaa naan kartaa interestyaa imaanayso bangigana waxaa ku qoran sharciyada haddaad akhrisid qofka boorka naqanayo shanta xubnood oo caadiga ka mid naqanayo waa in maxaa looga ilaaliya inaa shaqaale dowlad naqdo markaa bangi boorka ahay dan dowladdu leedahay marka bangiga dhexe waa anti autonomy waa hay-adka madax bannaan dadka qaar waxay aaminsan yihiin bangiga wasaaradda maaliyadda hoos tago ma hoos tago wada shaqeynaa ka dhexayso bis haddii waxaa loo diidaa marka adoo isla dowladda soomaaliya u shaqeeya ah, waxaa laga ilaalinaa in interest wasaaradda aad u shaqayso marka miisaanad soo gudubsanayso marka khali dalbanayso bacdimaa wasaaradda aad ka tirsanta inay saameyn ku yeelato saas daraaddeeda xuquuq badanaa dhuminaya adoo aad markaa boorka tahay hay-ad xataa private ah ee- ee conflict of interest bankiga dhex la ge- oo- oo imaan karto uma shaqayn karti ninkan marka haddii la yidhi som oyel oo xiriiriye ka ahay waa ka naqon kariya iskiis hadduu ka ahaan karaa weli laakiin haddii interestiga nationka ama bankiga taabanayso in loo magacaabo maaha marka waxaa ii muuqata inay jirto dana gaar ah ma aha dana dhaqaale dana soomaaliyeed ma aha dana bangi bankiga oo dan ugu jirto ma aha dana aqooneed xataa maaha oo khabiir ah bankigeenu waxay ka horeeyey eh, sagaashankii sideed guddoomiye uu soo mara umaleyna camalow baa ugu dambeeyey hal nimaa laba mar kusoo naqday cumar camuudi inta kale hal hal maray qabanayeen hal qof oo ajnabiga kuma jirin mar ayaa laba agaasimo oo talyaani ah ma ah guddoomiye aa bankiga dhexoo talyaanigu noo keenay si farsamo ahaan ay uga caawiyaan la tali waa naqan karaa qofku farsamo kale waa ka caawin karaa laakiin guddoomiye bankiga dhexe lacagta asaa ku saxiixan guddoomiye ninka asaa beri lacagtaada ku saxiixnaana haddii hadda lacag cusbaa la daabaca la yidhaha ilaa asaa guddoomiye ah marka iyagu waxyaabo badan oo isdiidan sorry ayaa iga muuqda meeshaas waxaa jira buuq aan arrimahan wax ku saabsan aad ka qortay dhaqaalaha wax badanaa wax ka qoray Eh, jaamacaddana money and bank ugu yaraan ama sidam ka soo bilaabo ama jaamacaddii wadda ama kuwa kale sideed sagaal sana maadadaas kaliya waa dhigaya practical waxaaba ka soo board of central bank aan ahay dadka go-aanka iskale bankiga dhex masala haddii lacag la sameynayo dowladdu lacag hala sameeya ma dhihi karto waxaa ogolaan kara boorkaas haddoona ogolaan ee wasaaradda maaliyadda golaha wasiirada baar kulli isku raacaan sharci ma naqanayso ilaa uu ogolaado waa waxyaabo lacago badan oo la sameyn lahaa uu diiday markii dambena suruudaha uga tegey markii la yidhi lacag cusubaa la keenaa ayay ka mid ahayd haddana lacagta cusub oo imaanaysa waa mid ingiriis ku saxiixayo wax ay soo kordhi doonto uma jeedo bankiga dhexe wuxuu u baahan inuu branches ka furto gobolladoo dhan ayaa waajiba hadda xamar uu ku leeyahay gobolada haddana waxaan filaya inaan u diri doono eh, niman philibiina iyo niman swedish iyo norway inaan gey doono oo la dhihi karo soomaali lama aamini karo dastuurkuna wuxuu qabaa shaqa nin soomaaliya uu qaba karo nin ajnabiya looma dhiibi karo waa idin qodob kaloo dastuuriya qodobkaasi loo bedelaa idin adkaa doonto waa qodobka kore kan waaba xeerkii oo oo- oo oo hoose oo bangiga dhexe laakiin shaq- meeqa soomaaliya qaba karta jagadan marka waa isleeyahay wadanka waa laga helaa ama dibadda haddii laga soo ururiyo ugu yaraan soddon ilaa afartan qof oo shuruudahaas buuxi karto waa la helaa laakiin qaar badan ba agoosto markay arkeen in le- waxa intaada shaqada iskama abalay garaynays haddii applicationka ninka aad u geynayso uu yahay ninka la wato haddii go-aanka nairobi lagu soo gaarayo waxyaabo badan qof wala markuu ogaado war iga daaya waa baadsantihiin